Kurid markii iyo kulug magaalada Baydhabo kuwa ladan saraakiisha laamaha ammaanka Koonfur Galbeed iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha maamulka gobolka Baayo kan degmada Baydhabo kaasi oo lagu hadalay arrimaha amniga deegaanada Koonfur Galbeed sidii lan xaqiijin lahaa nabadgelyada shacabka. shirka amniga iyo waliba shir gudoomiyaha ee wasiirka amniga koonfur galbeed iyadoona goobro ku haayeen dhammaan laamaha amniga koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena weliba laha ku saaray go-aano laka mamnuucow isticmaalka mootooyinka gudaha magaalooyinka koonfur galbeed xiliyada hameenkii markiiuse ha dhammaaday kulankii weliba warbaahinta un warmay wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya soona sheegay inti lafadow in la mideeya qorshayaalka amniga gobolada koonfur galbeed waana laga maarmaanaya ta intii wada shaqeyn iyo isfaham buuha dhexmara ciidamada iyo shacabka sidoo kalena usoo ku hadalay go-aanada iyo hasaareena weli jeexinin horsoomay shirkii amniga hay-ado amniga guud ahaan maniska hooyay isbuuclaga haayanin qabsoomay weli laisku waraysaday xaalado guud oo deegaanada koonfur galbeeda laisku waraysaday gaar ahaan magaalada caasimada meelgaarka ee baydhabo caqabadoogii yar yaraay oo amniga dayliga ambiyaay iyo waxyaabo awaamiir eh oo unfadaanay in bulshada loo ogeysiiyo iyo lakuwada hadlaysa guud wali la faray hay-ado amniga lakubilaawo geeka sidii un horeyba an amarnay mootooyinka magaaladan ka shaqaysadaa oo horeyna lan sheegay hay-ado amniga awaamiirka ku saaran hamiinkii walaahi halsac ku dambeeyo mooto socdo kortooyinka jarna mootooyinka lamalugaadayta eh mootooyinka bajaajta intaba reebiyiin walaahi hamiinkii halsaac ku dambeysay ciidamada amniga anka halaan fursad oo amniga dadka shacabka ka sugaan lankay laka araga marka oo awaamiirtaas jabiyo wali la go-aamiyey in hay-ado amniga walaahi halsaac ku dambeeya mootada la wareega ilaahay idin sheey lankaasna dadanay ka hooy doomna arrintaas waa arrimo la go-aamiyo maadaama mudduna horey lagu biy ogeysiis fara badan la biyey walbadanna lagu hadlay arrintaas haniina nagatay dhibaato fara badan na sheertay amni dolada qaar bambooyinkana lansaaro mootooyinka dadka qaadaas hamiinka in ku faa'iidaysadaan nabadiidka arrintaas marka wale fadaana in ogaadaan shacab weynaha reer baydhabo waana lanku gaansan wiya rajeeyana ilaahay idin sheey insha allah wali kale ciidamada suubiyo doonana sidii hortaba caadada haytay batroolinka iyo baaristi iyo iyo sigud armooga iyo ka shaqeeya inaan ka shaqeeya doonaan qof kasta oo shacab eh oo reer baydhabo ee wali fadaana in ku gaansamo structureka ama tilmaamo ciidamada amniga biyaayaan in hogaansamiya rajeeyaan amniga sideeba mas-uuliyad wadareedu dadgaare ma leh ciidamada amnigana hooba dadka shacabka ee garaban siilshireed iyo mushaqeeya koraan wali diyaaran nagadaasana reer baydhabo qof kasta oo baydhabo ku nool si amnigaa lan sugo adina amniga qofku qeyb qaadato sugiddiisa in ciidamada amniga fariimooyo faraayaan iyo waktiga iyo kasiyaan meelo iyo walku reebinyisan ahaan inaysan kuu gaansataan iyo rajeeyaan wali kale fadaana saguud walinay badaday magaaladan baydhabo beryaalkan dad dar shacabena wadudu urana wadudu oo waxyaabo amniga lidka ay ku qeyb qaaddaa mararka qaar yanay badaday arrintaas yana wali la go-aamiyay in tallaabooyin laku qaado marka wali lana qof kasta oo lukunle arrimo usuga intay ciidamada tallaabooyin qaadna inaysan ugaasha mataano meelooyin isku dhaaftano walaa isuga eh dadkin shacabka kuma nagataana rajeeyaan ciidamadaas wal sheegay meeliyoo ku kooyan waa ciidamadii ha ku goosadaan furmo ciidamadii ha ku bahaamo deegaanada kale ku kooyan oo inta guri la kooyan ama guri gadadeeno iyo oo dad shacab ee ayin guriidiyo wadadaan marka arrintaas wali lanaa hay-ado amniga go-aanka ku deeray qof kasta oo falkaasle ka haloon wala qabade sharciga la horsheene urugana dowladda la wareegi doonta ilaahay idin sheey maadaamaanan in ogolayn magaaladan keliya wali xukuumadda kore hay-ado amniga oo amniga dadka shacabka ee sugaa magaalada amni sheena ku shaqeeya inta walaagaas ku baxsan lan hubka dhaha wadada koro ma jaro lan hub sharci daro ee wadada korona ma jaro hubka wali lambaahanya qofkii haysadaa oo nafsadiiska difacdaa oo guushay intaalaw naftasha wali lambaahanya in sadanka dhaqsiyaa badan diiwaanka lagu hubshay laku ogaado inuusa hub haysado inuusa hubshay enkeediisii oo nafsadiiska ilaalsadaa waana dowladdana ka siyaaso ilaahay idin sheeg sharciga ogolaanshaha ka siyaaso ya rajeeyana maadaama sharci lana dowladdiina saas ka shaqeeyaas go-aankan laamo amniga koonfur galbeed soomaaliya ku saareen in xilliyada hameenkii mootooyinkan ka dhex shaqeeya korna magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo sahaay go-aan horey laamaha amniga waxaan saareen balse muddooyinkiinka dambe mootooyinkii si caadiga hamiinkiiyoon shaqeeyana